bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah tacalى bab ma jaءa fi الصlaة fi maraabd الغنم وأcطاni الإbl baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay jaءa ku yimid fi الصalaati salaada lagu tukado fi maraabd الغنم ariga meelaha xeradiisa ah wa acطaani libili iyo geela meelaha uu farfariisto xilliga uu biyaha cabaayo qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa muxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa yaxya bnu aadam wahuwa saaxibu kitaabi اlkharaaj ninka iskale waaye waa hiqa can abi bakr bni cayaash wa huwa shucbh alqaari shucbat almuqri weyaan can hishaamin can ibni siriin waa hishaam bnu xasaan alqurdusi can ibni siriin hishaam can ibni siriin waa hishaam bnu xasaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ibni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi salluu fii maraabid alghanam xerada ariga ku tukada walaa tusalluu fii acطaani alibil geela meelaha uu farfariisto xilliga uu biyaha cabayana ha ku tukanina marka sababka loo reebay geela iyo ariga ma sabab ku tacalluqo dahaaro miya oo midna waa yacni saaladiisa iyo digadiisa waa daahir midka kalena daahir maahan miyaa laga wadaana maya waa macno kalea ku jiro oo dahaarada ka baxsan oo aan loogu tukanaynin xerada geela ama meesha geelu farfariisto ka arigana loogu tukanayo culamada qaar waxay ku sababeeyaan xadiid cabdillaahi bni muqafal oo fii sunan ibni maajah oo isaga dhahayo fa inahaa khuliqat min ashayaaiin geela shayaaiina laga abuuray xadiid marka sidaa dhahayaa jiro marka waxyaabahaas marka maadaama ay ku jirto nasca ama khaasiya oo shaydaan inuu dido oo uu yacni qofkii dhibaateeyo ama waxaa laga yaabaa dhib inuu u keeno ayb haddii marka sidaa lafteeda imaamu lbukhaari isagu sidaa in lagu sababeeyo waxaad moodaa inuu diidayo wuxuuna cillo uga dhigaa hadday arrintu sidaas tahay rasuulka geel asagoo saaran rati korkiisuu ku tukaday waxaa imaan doonto rati hortiisa inuu intuu fariisiiyey sutro uu ka dhigtay oo salaad uu u jeestay xaggaas marka allahu aclam qaar kale marka waxay ku sababeeyeen sababta loo diiday geelu markuu urursan yahay ou fara badan yahay hal mar hadduu dido waxaa laga yaabaa qofka inuu dhibaateeyaba macnahaasaa loo diiday laakiin ariga macnahaas ma leh taasaadna moodaa xoogaa inay ugu dhowdahay laanna haddii xeradii geela dhexdeeda qofka uu ku tukado hal mar uu ku dido waxaa laga yaabaa marka in uu wax dhibaateeyaba uu khatar galaba macnahaasaana ugu roon oo ilaa middan shaydaan baa laga abuurayda darteeda loo diidayaa haddii la dhaho de asagoo kor saaran buu nebiga salaad tukana haday salaada aynan u roonayn muxuu ugu kor tukanayaa marka qala xadaanaa abu ayb xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can abi bakr bni cayaash can abi xasiin awli hishaam uu ahaa abu xasiinkaasna waxaa la ihaha cusmaan bnu caasim alsadiyu wa huwa hiqatu habtun suniyun warubama dallasa akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi saalix wa huwa abu saalix asamaan dakwaan can abi hurayrata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama bimilihi wa naxwihi ayuu sheegay bimili alxadiidi asaabiqi xadiidkii hore oo kale marka laba dariiqou keenay midna abubakr ibnu cayaash hishaam can ibni siriin can abi hurayra ka kalena abu bakr ibnu cayaash can abi xasiin can abi saalix can abi hurayra qala wfi lbaabi can jaabir bni samurata wاlbara wasabrata bni macbad aljuhaniy wcabd llahi bni muqafal wabni cumar waanas qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix wacalayhi alcamalu cinda asxaabina camalku sidaas waaye meesha geela farfaraysten aan lagu tukanin meesha arigana lagu tukado ayb ibnu xasmi isaga wuxuu leeyahay ariga laftiisa waa la nasakhayo xadiidka ariga sheegaya aakhirkiisa ruwaadda qaar ka mida waxay yidhaahdeen wadalika qabla an yabniya almasjid nebigu intuuna masaajidka dhisaninay ahayd marka inta uu xerada ariga ku tukan jiray laakiin warkaa laftirkiisa de naskhi laga fahmi maayaayb waa ibnu xajar fatxulbaariga waa baxhibow meeshaas ku leeyahay yacni inta aan masaajidka la dhisin buu ku tukan jiray xerada ariga waa reebay maa laga fahmaa marka markii masaajidka la dhisay kadib xero ari laguma tukan kara mau nebiga yidhina maya naskiguna labada shay markay isdiidaan oo aynan isqaadan karinaa naski la sheegi karaa laakiin labadii shay oon isdiidaynin naski in la aadaa sanaaco fiican maaha qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanun saxiix wacalayhi alcamalu cinda asxaabina wabihi yaquulu axmedu waisxaaq waxadiidu abi xasiin can abi saalix can abi hurayrata can nabiyi sal l slam xadiidun gariib waxaad moodaa ka kale inuu rajaxay warawaahu israa'iilu can abi xasiin can abi saalix can abi hurayrata mawquufan walam yarfachu marka israa'iil abubakr ibnu cayaashow khilaafay can abi xasiin can abi saalix oo israa'iilna wuxuu ka dhigay mowquuf abubakr ibnu cayaashna marfuuc marka xadiidkan dambe maadaama laysku khilaafay ka horaa ka raajaxsan wasmu abi xasiin cuhmaanu bnu caasim alasadiyu qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaطaan can shucbata can abi tayaax addubaciy can anas bni malikin ana nabiya sal l slam nabiga kaana yusalii wuxuu ku tukan jiray fii maraabidi alghanam ariga xeradiisa qaala hada xadiidun saxiix wa abu tayaax ismuhu yaziid bnu xumayd ayaa la yidhaha ayb qaala baabu ma jaءa fi الsalaati clى اdaabati xayثu tawajahat bih baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid fi salaati cala daabati salaada lagu tukanayo daabadda korkeeda xaysu tawajahat bihi meeshay ula jeesato de daabada lagu kor tukanayaana waa geel waa geel qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun wayaxya bnu aadam qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can abi can abi الzubayr can jaabirin qaala bacahani الnabiyu sal l slam nabigaa idiray fii xaajatin dan ou lahaa faji'tu waan imid wahuwa yusalii isagoo tukanaya calaa raaxilatihi ku tukanayo gaadiidkiisa korkiisa naxwa almashriqi qorax soo bax xaggeedana u jeedo marka naxwa almashriq markuu leeyahay wuxuu ka wadaa qibladii uma jeedo isagoon qibladii u jeedin wasujuudu sujuuduna akfadu ay tahay mid kasii hooseyn badan min arukuuci rukuuci sujuuddii rukuucdiina waa ishaarayaa bis ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii uu tarjamay oo ah daabad korkeed in lagu tukan karo geela korkiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa safar marka lagu jiro sunnana la tukanayo qiblada in loo jeestaa daabadana la kor saaran yahay in qiblada loo jeestaa shardi ma aha oo naxwalmashriq markuu leeyahay saas qaala wafi lbaabi can anasin wabni siriin waabi saciidin wcamir bni rabiica qaala xadiidu jaabirin xadiidun xasanu صaxiix qaala waruwiya min gayri wajhin can jaabirin hal wej wax ka badan baa jaabir loogaga wariyey waalcamalu calayhi cinda caamati ahli اlcilmi sidan waay laa naclamu baynahum ikhtilaafan ma ogin laa yarawna ba'san dhib uma arkaan an yusalliya arajulu qofku inuu tukado calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkeeda tadawucan sunno uu ku tukado xaysumaa kaana wajhuhu meel walba wejigiisu ahaado ila alqiblati ow gayrihaa qiblada ama qeyrkeed qaala baabu maa jaaa fi salaati ila araaxilati tii hore gaadiid korkiis waa taraajimtan dhan waa isku xijiyey macaadini libilow ka soo hadlay asalaatu cala araaxilow galay asalaatu ila araaxilati buu haddana galay intaas wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo salaada la reebay fii macaadini libil iyo in sutro laga dhigto hal geel hal neef oo geela in sutro laga dhigto iyo taasi ma is diidayaan ee midda la diiday waxay tahay geela badan meeshuu fadhiyo in lagu dhex dukado hal geeloo sutro laga dhigtay iyo oo hadda dididiisa aan laga cabsi weyn laga qabin iyo dhibaato ma laha taana marka waxay ku tusay macnaha bukhaari oo u wato ee ah waxa loo diidaayo waa diditaanka uu didaayo geelaas ciladan kale inamaa khuliqat min ashayaaiin isaga saa xoog ulama laha lanna wuxuu leeyahay ciladu hadday shayaaiintaad hal iyo iyo labaatan isku mid waayo marka sidaas saas oo kale uu leeyahay salaadan hadda meel shaydaan ag joogo salaad laguma tuka karo ma la dhahayo imaamu shaafici markii la yidhi xadiidkii ahaa nebigu inuu meeshii salaada uga tagtay ay kuay seexdeen waa kii ka guuray uu yidhi waa waadi shaydaan soo xaadiray imaamu shaafici wuxuu yidhi nebiga waxaan annaga arkaynin oo arkaayo haddii ay tahay salaad meel shaydaan soo xaadiray agteeda salaad laguma tukan kara hadday tahayna markii uu shaydaanka soo hormaray nebigu waa iska qabtay salaaddii muxuu uga bixi waaye oo haddana mar kale salaad u geli waaye qofkan hadda shaydaan maba arkaayaba laguma kallifi karo hadii la yidhaa meel shaydaan uu ka agdhow yahay salaad kuma ansaxayso de shaydaan isaga ma arkayan walcamalu calayhi cinda caamati marka wuxuu yidhi asalaatu ila raaxilati sutra in laga dhigto qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa abu khalidin ilaxmar huwa sulaymaan bnu xayaan ayaa la yidhaha can cubaydillaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal l salam sallaa ilaa baciirihi ratigiisuu u tukaday xaggiisa ow raaxilatihi wa kaana yusallii calaa raaxilatihi buu ibni cumar u tukan jiray xayumaa tawajahat bihi wa kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu u tukanayo uu ku tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa xayumaa tawajahat bihi tii hore sutrow ka dhigtay ilaa baciirihi midkan dambana gaadiidka korkiisuu ku tukaday qaala hada xadiidun xasanun saxiix wa huwa qowlu bacdi ahli lcilmi weeyaan laa yarawna bisalaati ila albaciiri ba'san dhibaato uma arkaan ratiga xaggiisa in loo tukado an yastatira bihi inuu ku sutra dhigto sutro inuu ka samaysto dhib uma arkaan marka midii macaadini libil waa la reebay iyo midaan isma leh baabu maa jaءa إida xadra اlcashaaءu wأuqimat الصalaaةu fabda'uu bاlcashaaء baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid إidaa xadara اlcashaau cashadu hadday timaado la keeno wauqiimat الصalaatu salaadiina la aqimo salaadii maqrib ama cisho fabda'uu biاlcashaaءi cashada ku bilaaba ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can الzuhriyi can anasin yablugu bihi الnabiya sala اllahu calayhi wasalam haddii sanadku intuu soo socdo saxaabiga lasoo gaaro yablugu bihi الnabiya ama yarwiihi ama yanmiihi iyo riwaayatan iyo yarfacuhu iyo yani nebigaa yiriyo kala wa isagoo dhahay qaala idaa xadara alcashaau cashadu hadday timaado wauqiimati salaatuna la aqimo fabda-uu bilcashaai cashada ku bilaaba amarkan marka waa amru nadbin waaye wujuub maaha waa amar sunno ah haddii uu iska daayo oo salaadii aado waxba ma hadlaynin culamada qaarna waxay yidhaahdeen cilada waxaa weeyaan qofku haddii cuntada isagoo u baahan qabyo ka kala tahay salaadii uu soo galo qalbigiisa mushawash waaye meeshaas marka waxay ka fahmeen haddii cunnada uunan aad ugu baahnayn qalbigiisana aynan tacalluq la lahayn salaadiisu iska tukanana waxaa kaloon soo gelaynin baabkan haddii waqtigu uu tegaayo cuntadii waa la soo dhigay salaadii laakiin waqtigeediiba waxaa ka dhiman in yar haddaad cuntadii aado salaaddii waa tegey markaasoo kale cuntada lagu bilaabi maayo waqti kale lama hayo ila salaada waqtigeedii salaadan waqtigeeda hala qabto kadib cuntada hala cuno leanna ninna ma dhahaayo adoo xuskaagii joogo salaadiina waqtigeedii aada og tahay inuu tegaayo cunto inaa iskaga mashquusho ayb waa marka uu wixii muwasac uu yahay waa iyo jamaacada iyo waxa laga hadlaya ayb amarkan inuu sunno yahayna waxaa ku tusaayo rasuulka sala allahu calayh waali wasalama isagoo cunto cunaayo ayaa la aqimay midida isagoo gacanta ku haysto iska dhigay dabadeedna marka salaadii buu aaday meeshaa marka culimmadu waxay yidhaahdeen ficilkan nebigu amarkan sunnou ka dhiga waajib maaha amarkan bacdi laimana waxay yidhaahdeen imaamka iyo dadku waa kala duwan yihiin imaamka isaga haddii la aqimo waa iska soo baxaya cuntada waa kasoo tegaan qaala xadaanaa qutaybatu ayb marka fabda-uu bilcashaa'i ku bilaaba cashadii qaala wafi lbaabi can caaishata wabni cumar wasalamata bni lakwac wa ummi salama qaala xadiidu anasin xadiidun xasanun saxiix ibn cumar waxaa la yidhi isagoo qiraa'ada maqlaayo ayuu isagoo cunto ku jiro iyo ama cashada marka loo soo dhigo haddii la aqimo xataa cuntadiisaasu iska cuni jiray salaadda wixii uu ku gaaro ayuu arki jiray isagoo qiraa'adii dhegeysanayoo maqlayo wax cuni jiray laakiin dadkaas hore iyaga cuntadoodu cunto dheer ma aynan ahayn ninbaa wuxuu ku yidhi ilmihii umaradii reer bani umaya ilmihii ay dhaleen qaar ka mida waxay yidhaahdeen ibnu cumarba waa iyadoo salaaddii lagu jiro la tukanayo iska cunayo cuntadiisa markaas wuxuu ku yidhi maa kaana ibnu cumar yakulu kamaa yakulu abuuka adiga aabbaha sida wax u cuna ibnu cumar uma cuni jirin iska kor fadhiya dadkan waxooda luqmada yaryaray ahaayeen salaada ragcaad unbaa dhaafaya maahane waa kusoo gaaraan sidaasna waa ahaayeen marka xaalkooda la fiiriya dabcan qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu صaxiix wacalayhi alcamalu cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam minhm abu bakri wacumaru wabnu cumar wabihi yaqulu axmedu waisxaaqu yaquulaani yabda'u biاlcashaaء wain faatathu salaatu fi ljamacati salaada jamaacadiiba hauga tagto waxaa laga hadla waa jamaacadii marka waqtiga maaha ogow qaala samictu ljaaruuda yaquulu samictu wakiican yaquulu fi hada alxadiid yabda'u bilcashaa'i ida kana aطacaamu yukhaafu fasaaduhu cuntadii inay hallawdo haddii laga baqaayo cashadaas u cunayaa waladii dahaba ilayhi bacdu ahli اlcilmi min asxaabi اnabiy sal l slam wagayrihim ayaa ashbahu bilitibaac ayb ahlu cilmiga asxaabta ka mida waxay ku tageen baana itibaaca ugu yani u ekaansho badan yani in la raaco qowlkii hore wainamaa araaduu waxay dooneen anlaa yaquuma arajulu qofku inuunan u kicin ila salaati salaada wa qalbuhu mashguulun bisababi shayin iyadoo qalbigiisuna shay sababkii ku mashquulsan yahay marka waa macquululmacnaa waay marka axkaamta waxaa loo qaybiyaa qaar ciladeeda la garanaya macquululmacnaa ah qaarna waa tacabudi oo maxdi ah tacabudi marka la yaraha waxaa laga wadaa ciladeeda la garan maayo waa un laysaga cibaada waa laysfaray bis laakiin kuwana waa macquululmacnaa macquululmacnahana badan cibaadaadka intooda badan axkaamta macquululmacnaa bay u badan tahay marka hadday macquululmacnaa tahay de ciladii waa in laga faa'iidaysto alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman haddii marka qalbigii shuqulkii uu ka baxsan yahay salaadu aadi karaan waqad ruwiya can ibni siriin anahu qaala laa naquumu ila salaati wa fii anfusina shay-un ibnu siriin wuxuu yidhi salaada isu taagi mayno iyadoo nafteenna wax ku jiraan qala waruwiya can ibni cumara can nabiy sal l slam anahu qaal ida wudica alcashaau hadii lasoo dhigo wauqiimat asalaatu fabda'uu bilcashaa qaala watacasha bnu cumar ibnu cumar waa casheeyey wahuwa yasmacu qira'at alimaam isagoo imaamka qiraa'adiisa maqlayo masaladanna waxay ku tusaysaaba in qiraa'ada imaamka bannaanka laga maqli jiray leanna ibnu cumar markaan oo wax cunayo masaajidka wax kuma dhex cunayo dabcan masaajidka bannaankiisii meel ah buu wax ku cunaya haddana qiraa'adii waa maqlayaa wax mushkilaa male marka masaajidka marka la tukanayo kale haddii mikrofoonka koroo kale salaadii lagu tukado oo bannaanka laga maqlaayo qiraa'ada iyo wax dhiba ay leedahay male haddaan dhibaato kale oo gaaroo laga sheegana aynan jirin markaas ayb dad waxaad arkeen marka bidco waaye bidco waaye iyo ku haayeen ayb iqaamada mikrofoonka in lagu aqimaa maaha ilaa lagu tukadaa maaha iqaamo maxaa mikrofoonka bannaanka loogu bixin waaye ee waxay ku leeyihin iqaamada iclaamun lilxaadiriin waay iclaamun lilxaadiriin dadka in lagu fahamsiiyaa loogu talagalay maahane xadiid miya mase waa aayad ayb kan maqanee bannaanka jooga haddii la ogeysiiyey maxay dhibe xataa ma nebiga yidhi iqaamada inta joogta bis waa inay maqasho nin bannaanka taaganna waa inuunan maqlin maa jirtana marka faham fiican male taa lafteeda baqiic yaa laga maqli jiray iqaamada baqiic yaa laga maqli jiray iqaamada oo aqimaayo muqiimka qofka yacnii salaada aqimaayo qiraa'adiina waatan ibnu cumar marka uu sheegaya wax wareer laysku wareeriyaa maaha haddii dhibaata laakiin imaanayso oo qiraa'adii ay dad waxyaaba tashwiish ama dhibaato kale lagaay keeni karto waa la dhihi karaa markaasa dadka tukana un ha maqlaan keliya qaala xadaanaa bidalika hanaadun qaala xadaanaa cabdatu can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar aharkan ibni cumar marka sanadkan buu ku warinayaa qaala baabu maa jaaa fi salaati cinda annucaas baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fi salaati cinda annucaas salaada in la tukado waqtiga qofka uu lulmoonaayo gama gamacsan yahay abwaabtan wuxuu ugu talagalay khushuuca salaada qofku wax uu akhrina inuu garanayo qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaaniyu wa huwa abulqaasim alkuufiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juzi lqira'a watirmidiyu wاnnasa'iyi wbnu maaja qaala xadaanaa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabiyu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam idaa nacasa axadukum midkiin haddii uu gam'o wahuwa yusallii isagoo tukanaayo falyarqud ha iska seexdo salaadii ha gebagabeeyo ha seexdo xataa yadhaba canhu nnowmu ilaa ay hurdada ka tegayso fa ina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukado wahuwa yancusu isagoo oo gam'ayo falacalahu yadhabu waxaa laga yaabaa inuu doono liyastakfira inuu dembi dhaaf dalmo fayasuba nafsahu nafsadiisa oo habaara markaas waxaa laga yaabaa ilaahay dembi dhaaf weydiiy inuu isyiraa inuu ishabaaro ilana waa hurdaya qaala wafi lbaabi can anasi wa abi hurayrata qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix baabu maa jaءa man zaara qowma falaa yusali bihim baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay jaaa ku yimid man zaara qofkii booqdo qowman qolo falaa yusalli bihim yownan tujinin isaga qol aad soo booqatay gurigooda ugu tagtay adiga imaam haw noqonin iyagaa imaamnimada iska leh qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy wamaxmuud bnu khaylaan qaala xadaanaa wakiicun can abana bni yaziida alcaطaar can budayl bni maysarata alcuqayliyi wa huwa budayl bnu maysarata albasriy hiqatun can abi caطiyata rajulin minhum nin reer cuqayl ka mida waxaa la yidhaha abu caطiyata mawla bani cuqayl maqbuulun maqbuul markuu yidhaha mutaabaco u baahan yahay akhraja xadiidahu abu dawuud watirmidiyu wاnasaa'iyu qaala kana malik bnu lxuwayrih wuxuu ahaa yaأtiina inuu noo imaanayay fi musalaana meesha aan ku tukanno yataxadau waa nala sheekaysanaya faxadarat isalaatu salaadii baa timid yowman maalin faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi taqadam hormar faqaala waxa uu yidhi liyataqadam bacdukum qaarkiin ha hormaro xataa uxadiakum midkiin ha hormaro anaa ilaa aan idinkaga waramo bal idinka horta qof ha tujiyo waan idiin warrami doonaa lima laa ataqadamu sababtaan u hormari waayey samictu rasuula llahi sal l slam yaquul nabigoo dhahayaan maqla ilyata man zaara qowman qolo qofkii booqdo falaa yaummahum yownan u imaam noqonin walyaummahum rajulu minhum nin qoomka meeshaa joogo iskale ka mida ha u imaam noqdo ayb xadiidkan marka intan marfuuca ah waa saxee waa xasan ayb inta kale laakiin waxaa la gooni noqday abu cadiya alcuqayli mutaabaco u baahan yahay mana leh laakiin intan kale de qofku walaa yaumana rajulu walaa yu'amana arajulu fii beytihi waxyaabahaasa iyada ku jirta qaala hada xadiidun xasan ayuu yidhi alimaam abu ciisa walcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi sidan waay camalka min asxaabi nabiyi sal l salam waغayrihim qaaluu waxay yidhaahdeen saaxibu lmanzili qofka guriga iskale yaa axaqu ku xaqnimo badan bilimaamati imaamnimada min azaa'iri kaga xaqnimo badan yani ninka guriga iskale ama ha ku lahaado cayntiisa ama ninka degan ha ahaado ijaariya waxuu rabaa ku jiree ninka uun guriga markaa suldadiisa haayo ninkaas ayaa zaa'irka uga xaqnimo badan qofku marka markuu marti yahay maahan isagu inuu iska hormaran dadka guriga iskale day u idmaan ha gala xataa inay u idmaan qaar baaba diidahay wa qaala bacdu ahli lcilmi qaar waxay yidhaahdeen idaa adina lahu hadduu u idmo falaa ba'sa an yusalliya bihi dhib male inuu tujiyo wa qaala isxaaqu bixadiidi malik bni lxuwayris bou isxaaqna ku tegey washadada waana adkeeyey fii an yusalliya axadun qof inuu tujiyo bisaaxibi lmanzili qofka guriga iska leh wa in adina lahu saaxibu lmanzili haba u idma haddii la doono ninka guriga iska leh qaala wakadalika fi lmasjidi masjidkuna waa la mid buu yidhi laa yusallii bihi ma tujinayo fi lmasjidi idaa zaarahum masaajidkiisii maaha jamaacadii uu ku tukan jiray waa soo booqday meeshii unbuu ugu yimid masjidka ugu yimid iyaga ha tujiyaan yaquulu yusallii bihim rajulu minhum waxaa tujinaya nin iyaga ka mida idinka laakiin xaqiisii uu ka tanaasulayo wax dhibaataa male marka hadduu idin uu bixiyo waxaa la diidaya inuu qofkii un dalaq iska yidhaado baabu maa jaaa fii karaahiyati an yakhusa alimaamu nafsahu biducaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaa ku yimid fii karaahiyati an yakhusa caddaynta la caddaynayo inuu ku gaar yeelo alimaamu imaamka nicidda la nacay nafsahu nafsadiisa inuu ku khaas yeelo biducaai ducada imaamkii dad buu tujinayaa ducada inuu naftiisa ku gaar yeelo ayb qaala xadaanaa caliyu bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu cayaash qaala xadaanii xabiib bnu saalix xabiib bnu saalix abu muusa alximsiyu hiqatun marka ismaaciil bnu cayaash hadda ninkuu ka warinayo waa nin shaami ah dhib mala marka can yaziida bni shurayxin wahuwa alxadramiyu alximsiyu maqbulun riwaayatuhu can nucaym ibni hamaaz mursalatun riwaayada ninkaa uu ka warinayo waa mursala akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab almufrad abu daawuud watirmidi wabnu maaja can abi xayin almuadin abu xayin almuadin shadaad bnu xay ayaa la yidhaha saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab almufrad waabu daawuud watirmidiy wabnu maaji ayb can abi xayin almuadin alximsiyi can thawbana mawla rasuulilahi sal l slm can rasuulillahi sal l slama qaal laa yaxilu limri'in qof uma xalaal aha an yandura inuu fiiriyo fii jawfi beyti imri'in qof gurigiisa calooshiisa inuu fiiriyo qof gurigiisa dhexdiisa inuu fiiriyo baqbaqa iyo meelaha uu ka fiiriyo xataa yasta'dina ilaa uu idin qaato markaad idin qaadato waa lagu ogaaday wixiina is-asturaan la rabay waa is-asturayaan dabcan fa in nadara haddii uu fiiriyo faqad dakhala waaba soo galayba mar haddii uu baqbaqa saa uga fiiriyo ninkaa waaba soo galayba lianna isti'daanka maxaa loo sameeyey aragga inamaa jucila alisti'daanu min ajli اlbasar mar haddii marka baqbaqi uu fiiriyey maxuu ka isti'daan dalbaa marka fain nadara faqad dakal walaa yaumma qowman qolo uma imaam noqonayo wa an laa yaumma inuusan u imaam noqonin qowman qolo fayakusa nafsahu nafsadiisa uu ku gaari yeela markaa bidacwatin duco duunahum iyaga sokadood marka ducadaani tee laga wadaa marka ducada la leeyahay imaamka nafsadiisa yaanu ku gaariyeelin hadduu imaam yahay tee laga wadaana ducooyinka salaada ku jiraan laba nooc waayo noocna qof walbaa gaarkiisa u akhristaa noocna waa nooc imaamka iyo ma'muumiintuba ay wadaagayaanay mushtarak ku yihiin noocna noocna waa sidaasna ayib nooca marka imaamka iyo maamuumku mushtaraka ku yihiin waxaa ka mida qunuudka ducada qunuudka oo kalea ka mida mar hadduu imaamkii qunuudayo maamuumiintiina aamiin ay leeyihiin waa inuu ducada jamac ka dhigaa oo allaahuma hadinaa fii man hadayta wacaafinaa fii man caafayta sidaas inuu yidhaahdo wixii qunuudka iyo wamaa ashbahahu iyo wixii lamid ah ayb walidaalika alimaamu nawowi kitaabka adkaart adkaarka xadiidkan wuxuu ku keenay qunuudka meeshiisa weliba wuxuu yidhi waxaa la sunneeyaa inuu yidhaahdo allaahuma ahdinaa jamac uu ka dhigo lianna xadiidkanuu marka uu cillo uga dhigay oo keenay oo daliil uga dhigaya munaawi isagana faydulqadiirka sidaasi la eg buu yidhi ou sheegay ayb oo isagana wuxuu yidhi kalqunuuti iyo wanaxwihi qunuudka iyo wixii lamida ama adciyada kale iyaga ducaaul istiftaax oo kale dee nebiga allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaayuu dhihi jira beynanaa ma dhihi jirin ducooyinkaasna qof walbaa waa akhrisanayaa imaamkana lixaaluhu lixaalihiba u akhrisanaya maamuumkana lixaalihi kuwaas maahan marka kuwa halkan lagu sheega waxaa kaloo iyadana aada uga fog oo aynan ahayn duco salaada ka dambayso oo imaamku intuu duceeyo dadkuna aamiin hadhahaan la yidhina meesha ma taallan wax yidhi oo xadiidkan soo qaaday masaladaa u daliishadayna ma leh oo xadiidka inta meele lagu sharxay salaad ducadeeda dhexdeeda bis uun ma dhaafsiisna iyadoo weliba salaad dhexdeeda markay tahayna ducooyinkay kala qaadayaan midii qunuudka iyo wixii la midkaabaa la jamcinaa bes ibnulqayim isaga zaadulmacaadka wuxuu keenay baxhi wuxuu yidhi waalmaxfuudu fii adciyatihi sala allahu calayhi wasalama kulliha bilafdi alifraad nebiga ducooyinkiisa salaada ee lahaayo kulligeed waa lafdulifraad ayay ku timid allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam allahuma inii dalamtu nafsii allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya wahaakada kulli waxaa laga hayaa buu leeyahay ifraad lafdulifraad markaasuu yidhi ka qowlihi allahuma baacid beynii oo kale markaasuu yidhi qaala bnu khusaymata fii saxiixihi ibnu khusayma saxiixiisa wuxuu ku yidhi buu yidhi waqad dakara wuxuuna sheegay xadiida allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ayuu sheegay ibnu khusayme waaye qaala wuxuu yidhi ibnu khusayma fii hada daliilun daliil baa meeshan ku sugan calaa raddi alxadiidi almawduuci xadiidkii mawduuca ahaa wax lagu radiyaa ku sugan buu yidhi allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya xadiidka mawduuca kee waaye walaa yaumma cabdun qowman fayakusa nafsahu bidacwatin kanuu sheega xadiidkan yacnii inuu mawduuc buuba ka dhigay wuxuu leeyahay waxaana tusaayo nebigaaba bilafilifraad ku ducaysa jireen imaamuna dadka u ahaan jiray marka heerkaas u gaarsiiyada xadiidkan laakiin mawduuc maaha ibnu khusayma uu ka sheegay marka ibnulqayim saxiixu ibni khusaymaha hadda daabacan mukhtasarulmukhtasarna waa la yidhaahdaa meeshan waa soo gaaray allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya warkaanna ma ku yaallo hadalkaanna kuma yaallo ee kitaabkana sidiisa qidco yarba waayaba inta lahaaya dhanba waqtigii ibnulqayimna sidaan intaanunbau leekahay kitaabkaasna oo ma la dhihi karo waqtiga ibnulqayim ibnulqayim baa zamankiisii kitaabkan waa jiray mar dambeu gadaalow mafquud ka noqdayna ma la dhahayo leanna waqtigay culummadu sheegeen kitaabkan in qidco yar uu yahay waaba qabla bni lqayim qabla bni lqayim intaan hadda jirto loo ahay warkan marka wuxuu u baahan yahay in marka kitaabka dhan la daalacdo marka waa dhici kartaa marka meesha lagu malaynaya inuunan ku sheegine meel kale ku sheegay kolley marka ibnulqayim sidaanuu soo guuriyey fii zaadi ilmacaad kitaabka marka wuxuu u baahan yahay in meelo badan laga aqriyo lacalla in laga helo meel aan munaasababa laga malaynaynin waa suuragal in laga helo siday ahaataba xadiidkan marka mawduuc ma gaarayo dabcan dawbata daciif unbaa la dhihi karaa laakiin mawduuc ma gaarayo markaasuu ibnulqayim yidhi wasamictu shaykha alislaam ibna taymiyata yaquulu hada alxadiidu cindii fi dducaa'i aladii yadcuu bihi alimaamu linafsihi walilma'muumiina wayashtarikuuna fiihi ka ducaa'i alqunuuti wa naxwihi xadiidkan wuxuu leeyahay waa ducada imaam iyo ma'muum ay wadaagayaan ee midda nin kastaa goonidiis u akhrisanayo taas bil ifraad ayaa nin walba ku akhrisanayaa marka ibnu taymiya nawowi munaawi dhammaan qunuudka inbay ayay ka dhigeen mihaal ugaga dhigeen marka fahamka culummada saas waaye dad marka waxaa la maqlaa mararka qaar bacda salaad ducada la duceynayo waayay ku leeyihiin bacda salaad maba ku keeninba imaamu tirmidi xataa nacam bacda salaad maa imaam jiraa ka bacdi bis waa imaamku waa inta salaada lagu jiro imaam yahay nacam intaasay wax isku keen xiran yihiin markay salaada laga baxo kadib wax isku keen xiran malaha midda kale yani rasuulku yani salaado badanoo tuka jirin salaada maaha wax oo sanadkiiba hal mar la sameeyo maaha waa maalinkii shan mar wax la sameynayo waxaa la awoodi waayey marka nebigu inuu duca salaada ka dambaysa daa'imay iyo in kale in la ogaada maa marka la fahmi waayo waa la fahmi karaa hadday jiri lahayd waa lasoo naqli lahayd ile salaadu maahan wax oo guri dhexdiis lagu suubiyo iyo wax oo maalinkii sanadkii mar la sameeyo waa ka weyntahay haddana nebigu inuu waxaas daa'imay lama sheegin qaala waqad ruwiya wa qaala waxadiidu thawbana xadiidun xasan fayakusa nafsahu bidacwatin duunahum fain facala haddii uu sidaa yeelo faqad khaanahum waa khiyaanay walaa yaquumu ila salaati salaada uu isu taagi maayo wa huwa xaaqinun isaga oo kaadi ay hayso ama saxara hayso qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi umaama qaala waxadiidu thawban xadiidun xasan qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can mucaawiyata bni saalix can asafri bni nusayr asafr bnu nusayr alasdiyu alximsiyu arsala can abi darda daciifun min asaadisa ayb can yaziida bni shurayx can abi umaamata can اnabiy sal اl ly slam xadiidka hore thawbaan u ahaa haddana abi umaamo wa qaala waruwiya hada alxadiidu can yaziida bni shurayx can abi hurayra can اnabiy sal l slam oo ayb marka min xadiidi abi hurayra min xadiidi abi umaama min xadiii iyo min xadiidi thawbaan saddexdaas ku qaala wakaana xadiida yaziida bni shurayx can abi xayin almu'adin can thawbaana fi hada kan ku saabsan ajwadu isnaadan wa ashharu inuu isaga yacnii wanaag badan yahay xagga isnaadka mashhuursan yahay taa ka horow rajaxay marka qaala baabu maa jaءa man ama qowma wahum lahu kaarihuun baabu maa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabyaha jaa-a ku yimid man ama qowman qofkii qolo u imaam noqdo wahum kaarihuuna lahu iyagoon ay nacayaan imaamnimadu waa mas-uuliyad waay marka dadku inay dadka ahluxalli walcaqdiga xaafadda ama qofkii dadka masaajidka waqfay ama madaxda kore imaamku inay keenaana laga rabaa haddii laakiin qofku isagu uun iska qasbaday oo dadku yacnii iska xoogay ayna dhibsanayaan dadka ikhtiyaarka in laga qaada ma fiicna ma saxsana markaasoo kale ma fiicna waxa ay ku dhibsanayaanna in la fiiriya waa siduu sheegi doono hadday sunnadii nebigaba ku dhibsanayaanoo ninkan ninka ugu cilmi badan ugu qur-aan akhris fiican sunnadii ugu haleeli og hadduu yahay oo ay intaa ku dhibsanayaan ictibaar maleh dhibsigooda wax la fiirinaa ma laha waxaa kaloo haddii qof ama labo ou dhibsadana dhib male iyadana waxaa laga hadlaya waa jamaahiirta qala xadaana cabdulacla bnu wasil alkuufiyu wahuwa iqat qala xadaana muxamed bnu lqasim alsadiyu shaamiyu lsli laqabhu kaw ayaa la yidhaahdaa kadabuuhu ninkan marka waxay yidhaahdeen kadaab akhraja xadiisahu atirmidiyu ayb can lfadl bni dalham wahuwa alwaasidiyu lqasaab layinun rumiya bاlictizaal akhraja xadiidahu abu dawuud wtirmidiy wbnu maaja can اlxasan xasan اlbasri qaala samictu anas bna maliki qaala anas baan maqlay oo dhahaya lacana rasuulu lahi sal l slam alaaatan nabiga saddex buu lacnaday rajulu ama qowma wahum lahu kaarihuun nin dad imaam u noqday iyagooy nacayaan wamra'atun baatat naag barisay wa zawjuhaa calayhaa saaqidun ninkeeduna korkeeda u caraysan yahay wa rajulun samica xaya cala alfalaax nin maqlay uma lam yujib aan ajiibin qaala wafi lbaabi can ibni cabaas wa dalxata wacabdillahi bni camrin wa abi umaama qaala xadiidu anasin laa yasixu xadiidka anas ma ansaxayo liannahu qad ruwiya hada can ilxasan can inabiy sal l slama mursalan khilaafaa ku jiro wmuxamed bnu lqaasimna takalama fiihi axmed bnu xambal wadacafahu imaam axmed baa daciifiyey walaysa bilxaafidina ma aha qaala waqad kariha qowm min ahli lcilmi waxay naceen an yauma arajulu ninku inuu imaam u noqdo qowman qolo wahum lahu kaarihuun iyagoo nacayaan faida kaana alimaamu imaamku hadduu yahay marka gayra daalimin qof daalima hadduusan ahayn fainama alimu calaa man karihahu dembiga ninka nacaaya iskale marka ninkaan haddii wax lagu nacaa ounan qabin ninka nacaya dembiga iskale ictibaarna male wa qaala axmedu waisxaaqu fii hada ida kariha waaxidun aw itnaani aw halaaatun hadday kahdaan falaa ba'sa dhib male an yusaliya bihim inuu tujiyo dadka xataa yakrahahu akharu lqowm ilaa dadka badankood ay nacayaan marka qofkan waa la nacay goormaa la dhihi karaa markii dadka badankood ay nacaan qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa jariiru can mansuur can hilaal bni yisaaf can ziyaad bni abiljacd alkuufiy ninkaa marka ziyaad bni abiljacd alkuufiyu maqbuulu akhraja xadiidahu atirmidiyu faqad can camr bni alxaaris bni lmusaliq juwayriyu la dhashay akhuu juwayriyata binti alxaaris um lmuminiin radia allahu canha qaala kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ashaddu nnaasi cadaaban itnaani ka ugu darnaan badan dadka xagga cadaabka laba nin waa imraatun laba qof imra'atun casad zawjaha naag ninkeedii caasisay wa imaamu qowmin wahum lahu kaarihuun ziyaadkaas baa isaga marka mutaabaca u baahan ama majhuul baaba lagu sheegay ibn xibaan keligiisaa towhiiqiyey wa towhiiqu bnu xibaan fiihi ma fiihi macruuf qaala jariirun qaala mansuurun fasa'alnaa can amri limaam mansuur wuxuu leeyay waxaan su'aalnay imaamka sha'nigiisa faqiila lanaa waxaanu lagu yidhi inamaa canaa bihada ala'immata adalama kan la sheegaya iyadoo la nacayo wax tujinayo waa a'immada oo dulmiga falo fa amaa man aqaama sunnata qofkii sunnada oogo fa inama alismu calaa man karihahu dembiga ninkii nacaa iskale nin walbaa marka isaga codsigiisa lagama jawaabi karo mararka qaar dad waxaad arkay salaaddii subax suurat lxaaqa iyo sa'ale iyo haddii imaamku ku tujiyo mujawidna uu yahay oo muratil qur-aanka uu tartiilinayo odayaalaha iska qaylinayaan kuwaas qayladooda iyo qaylla'aantooda isku mid qayladooda iyo qaylla'aantooda isku mid ay noqonay lianna wax aan sunnada waafaqsanayn oo iyaga hawadooday wax ku nacayaan ayb iyaga markaas say yeelayaan ayagay jirtaan ayb qaar kale waxay iska rabaan salaada boobsiis dhagdhagdhag in laga siiyo oo imaamkii waa daahinayay ku leeyihin haddaad u fiirsatana wax la daahiyaan salaaddii si saxo u tukanaa imaamkan kuwaas qofka nacaya isagaa dembiga iska le ma looga tegayo salaadii marka xadiidkii wuxuu ku towjiihiyey marka faamaa man aqaama sunnata fainama alithmu calaa man karihahu qaala xadaanaa maxamed bnu ismaaciil wahuwa albukhaariyu waa imaam albukhaari amiiru lmuminiina fi lxadiid qala xadaanaa caliy bnu lxasan wahuwa caliy bnu lxasan bni shaqiiq almarwasiyu hiqat xaafid أkرج xadيiثه أصxaaب الkتب الستة qال xdثna الxuseyn بن wاqd wهuو الmrwزي أيضا ثqة lh وأwhاm أkرج xadيiثه الbخاaرiي تacليqا وmسلم والأربcة qال xdثna أbu غاaلب أbu غاaلب magaciisa xزwr ayaa lha وqiila سacيid بن الxزwr صدوq يkطئ أkرج xadيiثه الbخاaرiي في الأdب المفrد والأربcة qala samictu abaa umamata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slama alaaatun laa tujaawizu salaatuhum salaadooda ma dhaafto aadaanahum dhagahooda alcabdulaabiqu addoonka dhuuntay xataa yarjica wamra'atun baatat wazawjuha calayha saakid wa imaamu qowmin wahum lahu kaarihuun qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariibu min hada alwajhi wa abuu gaalib ismuhu xazawar markaad axaadiidtan waa dhici kartaa in wax ka soo baxaan oo xasan iyo wax un inay noqdaan karaahadii iyana de isagaaba sharxay waxa laga wado baabu maa jaaa idaa salla alimaamu qaacida fasalluu qucuudan baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid idaa salla alimaamu imaamku hadduu tukado qaacidan fadhi ku tukado fasalluu qucuudan idinkana fadhi ku tukada qala xadaana qutaybatu qala xadaana leytu can ibni shihaab can anas bni malikin anahu qaala khara rasuulu llahi sal l slam can farasin nabiga faras buu ka dhacay fajuxisha waa dhaawacmay fasallaa binaa qaacidan fadhi buu nagu tujiyey fasallaynaa macahu qucuudan waa la tukanay anagoo fadhino uma insarafa salaadii buu ka gadoomay faqaala wuxuu yidhi inama alimaamu ow qaala ama wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamdu waidaa sajada fasjuduu waidaa sallaa qaacidan fadhi hadduu ku tukado fasalluu qucuudan ajmacuuna dhammaantiin fadhi ku tukada intan waay marka maxalu shaahidkiisa qaala wafi lbaabi can caaishata waabi hurayrata wajaabirin wabni cumar wamucaawiya qaala xadiidu anasin ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama khara can farasin fajuxisha xadiidun saxiixun weeyaan ayb waqad dahaba bacdu asxaabi nabiyi sal l slama ilaa hada alxadiidi bay ku tageen minhum jaabiru bni cabdillahi wausayd bni xudayr waabuu hurayrata wagayruhum wbihada alxadiidi ayaana yaquulu axmedu waisxaaq yani xadiidkan waxaa ku dhaqmay oo ku tegay saxaabadan goorbay saxaabada ku dhaqmeen bacda nebi markii nebigu dhintay kadib sidan bay ku dhaqmeen oo imaamku hadduu fadhi ku dukado ma'muumiintu inay fariisanayaan iyagoo awooda xataa inay istaagaan oo qiyaamka waxaa lagu raacayaa imaamka ayb xadiidkan nas masalada ku aba ayna qabsadeen waxay leeyihiin xadiidkan sababtou ku yimidba waaba masaladan saxaabadii markii hore waa istaageen nebigu waa u ishaaray fariistu ayb wa qaala marka imaam axmed iyo isxaaq saasay iyagu ku tageen wa qaala bacdu ahli ilcilmi waxay yidhaahdeen idaa salla alimaamu imaamku hadduu tukada jaalisan fadhi lam yusalli man khalfahu ilaa qiyaaman qofka ka dambeeyaa wax kale ku tukan maayo ilaa istaagu ku tukan fa in sallow qucuudan hadday fadhi ku tukadaan lam tujzihum u gudi mayso lanna qiyaamku waa rukni ruknigiibuu ka tegay isagoo qaadir ah ma ansaxayso wa huwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas wabni lmubaarak washaaficiyi qowlka ay aimadan ku tageen waaye maxay xujaysteen marka baabun minhu kanay xujaysteen marka qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa shabaabatu wahuwa shabaabatu bnu sawaar can shucbata can nucaym bni abi hindin can abi waa'il can masruuqin can caaishata qaalat sala nabiyu sal l slama khalfa abi bakrin nabiga abubakr gadaashiisuu ku tukaday fii maradihi aladii maata fiihi qaacidan jiradii uu ku dhintay nebiga markii uu ku jiray abubakar gadaashiisa ayuu ku tukaday jiradii uu ku dhintay isagoo fadhiyo marka xadiidkan daahirkiisa hadda muxuu muuqanaa marka abubakar inuu imaam ahaa nebiguna ma'muum uu ahaa uu fadhiyo oo rasuulkii fadhi ku tukaday qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanun saxiixun gariib waqad ruwiya can caaishata can اnabiy sal l slam waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yidhi idaa sala alimaamu jaalisan fasalluu juluusan caaishana waa laga wariyey imaamku hadduu fadhi ku dukado fadhi ku dukada weli daliilkii qoladii ma hayna dambe qaala waruwiya canha waxaa laga wariyay ana nabiya sal l slama kharaja fii maradihi jiradiisiibuu soo baxay wa abuu bakrin yusallii binnaas iyadoo abuu bakar uu dadka tujinaayo fasallaa ilaa janbi abi bakrin buu ku tukaday wannaasu dadkuna ya'tamuuna biabi bakrin dadku abuu bakaray ku dayanayaan wa abuu bakrin abuu bakarna ya'tamu binnabiyi sal l salam abuu bakarna nebigu ku dayanaa marka daliilkooda ayaga waa kan dadka abuubakaray ku dayanaayeen abuubakarna nebigu ku dayanaa abuubakaray dadka ku dayanaayeen waxay tahay nebigu codkiisii xoogaa hoos ayuu ahaa oo waa jiraa haysay abuubakaraa marka muballiq ahaayo takbiirta la qaylinaya dadka marka takbiirta abuubakaray ku dayanayeen abuubakarna nebigu fiirina yaa imaama marka nebiga nebigana waa fadhiyaa abuubakar iyo dadkuna waa taaganyihi waruwiya canha waxaa laga wariyey ana nabiya sal l slama sallaa khalfa abi bakrin qaacidanna waa laga wariyey yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha qisadan dambe khilaafa ku jiro ma nebigaa imaam ahay abubakar maa imaam ahay sidanna waa la wariyey sidanna waa la wariyey laakiin mas'aladii hore iyadu male khilaaf wax sunno oo qowli abaaba taaltaas waruwiya canha ana nabiya sal l slama sallaa khalfa abi bakrin qaacidan wruwiya can anas bni maliki ana nabiya sal l slama sallaa khalfa abi bakrin wahuwa qaacid anas baa soo galay meesha wuxuu yidhi nebigu abuubakaruu ku daba tukaday isagoo fadhiyo qala xadaana bidalika cabdاllahi bn abi ziyad qala xadaana shabaabة bnu sawaar qala xadaana mxamed bnu طalxa can xumaydin can haabit can anasin qaala salaa rasuulu lahi sal slam fii maradihi khalfa abi bakrin ayuu ku tukaday qaacidan nebigoo fadhiyo fii thawbin mutawashixan bihi maro uu markaa yani dhexda ujeeni qaartay ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wahakada rawaahu yaxya bnu ayuub can xumaydin can haabitin can anas sanad kalena anas waa kaa looga wariyey wqad rawaahu gayru waaxidi can xumaydin can anas walam yadkuruu fiihi can haabitin ma aynan sheegin waman dakara fiihi can haabitin ayaa fahuwa asaxu isaga ayaa markaa asaxnimo badan laba baab ayuu kala keenay baabkan dambe xadiidkiisu aad mu u cadda mar nebigaa imaam ah baa laleeyahay marna nebigaa ma'muum ahay baa laleeyahay baabkii horena waxaa weeyaan sunna qowliya inama jucila alimaamu liyutama bihi faida sallaa qaaiman faida sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun sunno marka oo waxawaaye qowli ah saa darteed marka culamo saxaabo badan nebigu marku dhintay kadib sidaasay hirgeliyeen qaar kalena culammada waxay arkaan xadiidkaas hore in la nasakhay oo midkan dambe ficilkaa uu nasakhay oo nabiga sala allahu calayhi wasalama fii maradi mowtihi fii aakhiri xayaatihi imaam buu noqday asoo fadhiyo dadkuna waa taagnaayeen mana ka celinin marka imaamu albukhaari iyo shaafici iyo abubakr alxumaydi iyo iyagu saasay ku tageen waxay yidhaahdeen xadiidkan fasalluu juluusan waa mansuuq midkan dambaa nasakhay oo ugu dambeeyey ma'muumku marka waa inuu istaagaa bay leeyihi mansuuq waayo haddii la yidhaahdo saxaabadii qaar badan baaba kusii dhaqmaysay nebiga kadib soo maaha wax marka yidhi war waa la nasakhay joojiye iyana male ma leh xoogaha marka naskhigu waxaad moodaa aad ma u xoog badna saasaad moodeysaa dhinac marka laga fiiriyana salaada hadda qiyaamku rukni buu ahaa qofkii isagoo awoodi kara inuu istaago inuu iska fadhiisto rukni baa kaa maqan yaa imaan karto iyada lafteeda ayb marka waxwood waxaa iska ah marka haddii la istaago salaad u ansaxay iyada dhib male laakiin haddii la fariisto qoladan salaadba maba ansaxaysay leeyihin kuwan salaadu inay ansaxayso ma diidayaan sidaasna marka waa isugu khilaafsanyiin ibnu rajab isaga qaacidow keenaya wuxuu leeyahay mas'ala haddii nas ku soo arooro iyada u gaar ah xadiid kale oo aan mas'aladaas ku soo aroorin ee laga fahmay mas'aladii xukunkeedii hore wax ka duwan laga fahmay xadiidkanna ounan ku soo aroorin yacni fii hadihi almas'ala bidaatiha aan loo keenin meesha de maahan buu leeyahay in layska horkeeno markaassaga marka wuxuu wadaa qisadan dambe kuma imaanin mas'aladan in lagu bayaaniyo laakiin xadiidkii hore mas'aladanba u gaar ahayd wuxuu leeyahay midkan mas'aladan u gaaroo nebigu oo u keenay ayaa ka xoog badnaanaya midkan kale oo aan loo keeninba mas'aladan au saasoo kale uu yidhaahdaa qaaciduu ka soo bixinaa fatxulbaariga iyo feerfeerihimaam axmed isaga wuxuu kaloo qabaa xadiidkan dambe ee khilaafka ku jiro ma diidayo xataa isaga wuxuu leeyahay haddii salaada lagu bilaabo imaamka uu ku bilaabo istaag dadku waa iska taagnaanayaan ee inta wax ku dhacaan uu fariisto salaadii nebigana saas waayuu leeyahay salaada abuubakar baa istaag ku bilaabay awel fadhigaani caarid waayo gadaaluu ka yimid markaas waa la iska taagnaanay haddii laakiin salaada markii horeba lagu bilaabay fadhi markaas wuxuu leeyahy waa in fadhi lagu wadaa sidii xadiidkanba uu sheegaya adu marka masalada mas'alo sahlan maaha warkeeduna saas u badan yahay bukhaariga laftiisa waa kusoo marnay imaamu lbukhaari isaga wuxuu yidhi xadiidkaas hore waa mansuukh midkan dambo nebigu marka fii maradi mowtii baana lagu nasakhay sidaas hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed